caruurtan oo isugu jira agoomo iyo sidoo kale dad danyara ayaa ka mid ahaa dadkii loo qeybiyey dharka ciidda si ay uga qayb qaataan farxadda ciidda ee ciidulfidriga ee maalinta berita ku beegan munaasabadii dharka ciidda loogu qeybinayo caruurtaasi waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland iidle aadan maxamed oo ah madaxa hay-adda kaalmo ee ka howlgasha jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqdan iyo sida ay u gaarsiiyeen caruurtaasi oo sanadkii labaad ay gaarsiinayaan dhar ciid ahi caruur ka badan lix boqol oo caruur ahi asalaamu calaykum aad baad umahadsantihiin v o a iyo weriya aadan kismaayo sida aad maanta arkayseen waxaa inoo suurto gashay inaan ciidsiino shan boqol oo cunug oo isugu jiro agoomo iyo danyar iyo rajooyin oo ku nool magaalada kismaayo iyo deegaanada ku dhow dhow xaqiiqatan caruurta waxaan kasoo kala xulnay kaamamka kala duwan iyaga oo aan haysan marka hore kuna fikirin xitaa in ay ciidaan caruurtaan lasoo kulano waxaa kamid ah kuwii saddexdii ciid ugu dambeeyey ilaa labada ciid ugu dambeeyey aan ciidin marka hamigoodaba ciid iyo waa ka baxsanaa alxamdulilah marka anagoo kaashanayna shacab soomaaliyeed oo ku kala sugan gudaha wadanka iyo dibadda waxay noo suurta gashay inaan shantaas boqoloo cunug aan ciidsiino si guud taargetkeena waxa uu ahaa inaan gaarno kun cunug dhinaca soomaaliya meelo kala duwan aan ciidsiinta ku bixinaynaa ilaa xitaa dowla deegaanka soomaalida ethoobiya magaalada kismaayona waxaan ku bixinaynaa lix boqol shan iyo labaatan cunug saad arkayseen shan boqol maanta ayaan bixinay berina insha allahu tacaala boqol labaatan iyo shan cunug ayaan bixin doonaa waan sii wadi doonaa ilaa dhammaadka bisha barakeysan ee ramadaan inkastoo hadda ay gabagaba noqotayba waana mahadsantihiin ujeedadan waxay tahay in caruurtaas danta yar laga farxiyo si ay ula farxaan kuwa kale ee asaagooda ah ee kasoo jeeda qoysaska hodanka ama nolosha dhadhexaadka ku nool mana ahan sanadkii ugu horeeyo sanado hore ayan sidan oo kale caruurta uga farxinayn laakiin sanadkan waxaa uga downa maadaama cimilada iyo kuleel badan uu jiro waxaan u diyaarinay howl dhammaystiran oo intaasoo cunug ay wada qaadayaan aad baa umahadsantihiin wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil juraati oo gebagabadii goobta ka hadashay ayaa tilmaamtay in ahmiyad gaar ay u leedahay wasaaraddeeda caruurta agoonta ahi maadaama wasaaraddu ay ka shaqayso arrimaha xuquuqul insaanka loona baahan yahay in lagu daydo hay-adda kaalmo ee ka shaqaynaysay sidii caruurtan loo ciidsiin lahaa waxna loogu qaban lahaa dadka danyarta ahi in aan maanta maanta iidsiinayno caruurta agoonta ah iyo danyarta degmada kismaayo intii laga gaari karay oo noqotay shan boqol oo carruur ah oo agoon iyo danyar iskugu jirta iyo kuwo waalidiintooda ay xanuunsan yihiin oonan awoodin inay eedsiiyaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay barnaamijkan inay ku sadaqaystaan carruurtan agoonta ah ee walaalaheenna ah ee aabbayaashooda ay dhinteen ama ay aabbayaashood xanuunsan yihiin oo awoodda ay u lahayn inay carruurta ii siiyaan farxad bay noo tahay ka wasaarad ahaan annaga waxaan seenbari u shaqaynaa waa carruur iyo haween dadka baahiyaha gaarka ah qabo samafale iidle iyo garuubkiisa waa dad aad iyo aad ugu howlan waxyaabaha samafalka ah hadday ramadaanka ay ahayd waxay ka qayb qaadanayeen sida dadka masaakiinta ah agoommaha ah ama waayeelka dhibaataysan loo afurin lahaa maantana waxaa loo taagan yahay waxaa weeye sidii loo iidsiin lahaa hay-adda kaamo insha allaahu hay-ad wanaagsan oo annaga ka wasaarad ahaan aan ka war hayno waxyaabaha ay qabanayso sida ay u shaqaynayaan waxaan leeyahay in la taageero hay-addanna oo ah waxeeda itusiyo taabsii aadaan ugu jeclahay aniga wasiir ahaan semberi qof alla qofkii ummadda jilicsan u shaqaynaya annaga waan taageeraynaa waana garab taagannahay waxaa weeye walaalkeena iidle iyo garuubkiisa lama soo koobi kara waxa maanta xaggannaga ay ka yihiin inta badan xilliyada ciidaha dadka danyarta ahi ma helaan gurmadyo kala duwan oo ay caruurtooda ay wax ugu qabtaan balse hay-ado isxilqaamay ayaa mararka qaar gacan siiya dadka agoontaahi iyo sidoo kale kuwa danyartahi aan awoodin maalmaha ciidda aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo